في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدي asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo jimco kasta aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa afar iyo labaatanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aan idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah mu'asasada warbaahineed ee cumar oo ku hadasha afka mujaahidiinta taalibaan bakistan oo baahisay filim muhiim ah oo looga hadlayo taariikhda hogaamiyihii hore ee taalibaan bakistan xakiimullaahi maxsuud waxaannu idiin soo gudbin doonnaa warbixin ku aadan filimka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee cumar qodobada toddobaadkan aad sidoo kale barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xukuumadda al-wifaaq oo qaaday dagaallo xooggan kuwaasoo ay kula wareegeen magaalooyin muhiim ah oo ka tirsan dalka liibiya waxaannu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee dalka liibiya sidoo kale qodobada toddobaadkan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maamulka alu sacuud ee ka arrimiya dhulka xarameynka oo ku kacay jiriimo foolxun kadib markii uu dilay qof muslim ah oo diiday in gurigiisa uu ku wareejiyo maamulka alu sacuud si looga dhigo goob lagu tunto waxaannu idiin soo gudbin doonnaa warbixin la xidhiirta qaabka uu dhacay dilka cabdiraxiim alxuweyti iyo waxa laga yidhi dowladda turkiga oo ka mid a dowladaha faragelinta ku haya waddanka suuriya oo si toos ah ula safatay dowladda ruushka maxaa ka jira in dad banaanbaxyo ka dhigayay waddada m for ee gobolka idlib ay ciidamo turkish ah kala kulmeen tacadiyaad xooggan waxaannu idiin soo gudbin doonnaa faahfaahin la xidhiirta qodobkaas insha allah qodobada barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aad ku dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah soddon askari oo ka tirsan xukuumadda maali oo lagu dilay weerar ka dhacay waddankaas waxaannu idiin soo gudbin doonnaa faahfaahin ku aadan sida uu dhacay weerarkaas iyo bayaan ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee azallaaqa waxaad sidoo kale barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aad ku dhegaysan doontaan qoraa carbeed oo maqaal cajiiba ka qoray coronavirus iyo sida uu u saameeyey dalka maraykanka gaar ahaan siyaasadii donald trump ee dhigaysay mudnaanta koowaad waa maraykanka tarjamada maqaalkaas oo ku qornaa luuqadda carabiga ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa waxaad sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan xubintii raad toddobaadkan waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدي جنود أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دوما رائدة
barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka
waa barnaamij daaha ka rogaya xaqiiqda dhabta ah ee ka taagan dunida muslimka soona gudbinaya guulaha muslimiinta ولا زالوا بفضل الله يتصدون لحكام آل سعود وللصليبيين ووكلائهم العلمانيين وكانت آخر نعم الله عليهم أن شرفهم سبحانه بالثأر لنبيه صلى الله عليه وسلم ممن تعدوا عليه في غزوة باريس المباركة waa barnaamij soo gudbiya loolanka ka taagan caalamka islaamka sidoo kalena isdultaa ku sameeya hadba dhacdooyinka toddobaadlaha ah ee taagan Now, when you look just behind me, this was all a part of the masjid or the compound. And the U.S. government has admitted that they launched an airstrike here just last night.
waa isku xidhaha muslimiinta min mashriq ilaa maqrib iyo ukurgalaha ma'saadka muslimiinta جاءتنا الطيران الامريكي وضربت في ارضنا ضربت في ارضنا دمرت اسر بالكامل دمرت عوائل ابرياء دقتهم بطيران اباتشي وانزال جوي وطائرات بدون طيار
waa barnaamij soo bandhiga jabka shisheeyaha ku gaaraya furimaha dagaalka ee dhulalka islaamka xaqiiqdana afkooda kala soo baxa And the United States cannot eliminate the Taliban or end violence in that country. But what we can do is deny Al Qaeda a safe haven. And what we can do is support Afghans who want a better future.
waxaa intaas ku dheer warbixinnada gaarka ah iyo silsiladaha taxanaha ah sida qisaska shuhadada taariikhda jihaadka mucaasirka iyo tawjiihaadka hogaamiyaasha waaye aragga ah وكما حاربتنا أمريكا عن بعد كحل للتخفيف من الخسائر حاربناها عن بعد عبر الجهاد الفردي وكما قتلت أمريكا منا قتلنا منها ولكن لا سواء فقتلانا في الجنة وقتلاهم في النار
haddaba noqo saaxiibka caalamka islaamka kuna xirnow toddobaad weliba si aad u hesho akhbaaraadka muslimiinta ishana ugu hayso isbedelada ka dhacaya dhulkaaga
barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo toddobaadla ah ayaa soo gala maalin kasta oo jimco ah saacaddu markay tahay kow iyo toban sac galabnimo waxaana dib loogu soo celiyaa sagaalka habeennimo أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دوما رائدا بورك النصر الذي حققته يوم حطمت العروش البائدة waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aanu ku horayno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka ciidamada xukuumadda al-wifaaq ay taageersan yihiin dowladaha reer galbeedka ayaa toddobaadkan waxay dagaallo kula wareegtay magaalooyin muhiim ah oo ka tirsan waddanka liibiya halkaas oo ay horey gacanta ugu hayeen maleeshiyaadka khaliifa xaftar ciidamada turkiga ee jooga suuriyana waxay markii ugu horeysay si toosa uga soo jeesteen safka ruushka iyagoo tacdiyaad u geystay dad muslimiin ah oo dibadbaxyo dhigayay warbixin la xidhiirta labadaas qodob waxaa soo gudbinaya walaalkeen abuubakar ibraahim geedi dalka liibiya waxaa ka dhacaya dagaallo xooggan oo dhex maraya maleeshiyaadka khaliifa haftar iyo xukuumadda al-wifaaq ee ay dowladaha xubinta ka ah qaramada midoobay ay aqoonsan yihiin dagaalada maalmihii ugu dambeeyey dhacayay waxaa inta badan guusha ku raacday ciidamada xukuumadda al-wifaaq kuwaasoo maleeshiyaadka khaliifa haftar ka saaray deegaano badan oo ay horey ugu sugnaayeen waxay sidoo kale xukuumadda al-wifaaq soo riday diyaarado dagaal gaar ahaan kuwa daroniska oo ay adeegsanayeen ciidamada khaliifa haftar waxaana diyaaradaha dhulka lasoo dhigay lagu soo waramayaa inay leedahay dowladda imaaraadka carabta afhayeen u hadlay xukuumadda al-wifaaq wuxuu shaaca ka qaaday in ciidamadoodu ay weerareen saldhigga milatari alwaadiyah kaas oo ku yaala koonfurta daraabulis halkaasna ay kasoo qafaasheen tiro ka mid a ciidamada khaliifa haftar saldhigga la weeraray wuxuu in ka badan boqol kilomitir koonfur galbeed kaga beegan tahay magaalada caasimadda u ah liibiya waxaana askarta nolosha lagu soo qabtay ku jira calooshoodu shaqaystayaal ka socda wadamada caalamka sida suuriya weerarada dhacay waxay qayb ka yihiin howlgal cusub oo ay ku dhawaaqday al-wifaaq kaas oo loogu magacdaray caasifatu salaam waxaana lagu doonayaa in haftar looga fogeeyo garoomada milatari uu ku soo qaado duqeymaha uu ku beegsanayo daraabulis faayisa siraaj oo ah madaxweynaha xukuumadda al-wifaaq ayaa waraysi uu siinayay wargees ka soo baxa talyaaniga wuxuu ku sheegay inuu mar dambe wadahadal la geli doonin khaliifa haftar oo uu ku eedeeyey inuu ka baxay dhammaan heshiisyadii uu horey u saxiixay wuxuu sidoo kale intaa ku daray inaanay doonayn in liibiya uu mar kale ka taliyo keligii taliye sidaas darteedna ay xukuumaddiisu wadi doonto howlgallada ay kaga sifaynayso nawaaxiga daraabulos ciidamada khaliifa haftar hadalka siraaji wuxuu ku soo aaday iyadoo dhowaan ciidamadiisu ay si buuxda ula wareegeen dhammaan magaalooyinka dhaca xeebaha galbeed ilaa xuduudda tuunis kuwaasoo kale ah madrad salmaan sabraata cajiilaad jamil iyo kuwo kale waxaana ciidamadiisu soo furteen saanado hub ah oo ay imaaraadka iyo masar ku taageerayeen khaliifa haftar dhanka kale wararka ka imaanaya waqooyiga suuriya oo maalmahan si guud xaalado deganaan ah laga soo sheegayay ayaa ku waramaya in markii ugu horeysay ciidamada turkiga ee jooga idlib ay fara saareen dad shacab ah oo banaanbaxyo dhigayay dadka shacabka ah oo soo degay waddada imbifor ee waqooyiga suuriya iyagoo diidan inay maraan kolonyada ciidamada ruushka taasi oo qayb ka heshiis dhex maray ruushka iyo turkiga ayaa waxay weerar kala kulmeen ciidamada turkida turkida ayaa doonaysay in dadka shacabka ay ka fogeyso waddadan si ay u maraan kolonyada ciidamada ruushka waana tan keentay in ciidamada booliiska turkiga ee sida milatariga u tababaran xoog u adeegsadaan dadka shacabka ah dhacdooyinkan oo maalmihii lasoo dhaafay dhacayay waxay waxyeelo ka soo gaartay dad shacab ah welina dadku waxay ku sugan yihiin waddada imbifor iyagoona diidan inay sinaba waddadan u soo maraan ciidamada ruushka نحن اليوم في اليوم ال 32 من اعتصام الكرامة المفتوح على أوتوستراد حلب اللاذقية طبعا بعدما قمنا بعملية الزحف الثانية لاعتصام الكرامة باتجاه سراقم على أوتوستراد حلب اللاذقية آه، رفضا لمرور دوريات الاحتلال الروسي التي تصر على الدخول إلى مناطقنا المحررة والسيطرة على القرى المحررة من بلادنا وسيطرتها من سراقب إلى جسر الشغور قام الجيش التركي اليوم مدعوما بمدرعات وآليات عسكرية بالإضافة إلى أكثر من ألف عنصر من الشرطة الذين هم جيش يلتدون لزي الشرطة باقتحام اعتصام الكرامة النقطة المتقدمة باتجاه من نقطة الترمبة وإجبارنا على العودة إلى نقطة النيرب التي هي كانت نقطة الزحف الأولى نحن مستمرون في هذا الاعتصام المفتوح نرفض مرور دوريات الاحتلال الروسي وعلى جميع العالم أن يسمع صوت الشعب الثوري السوري الثائر الذي خرج بثورته لأجل حريته وكرامته
turkiga ayaa ka mid a dowladaha xagaldaacinaya kacdoonka jihaadiga ee suuriya waxaana ay u muuqdaan kuwa doonaya in ugu dambayntii waqooyiga suuriya u gacan geliyaan nidaamka nusayriyada نحن للهدي جنود قد صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا داري waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaad dhegaysanaysaan kumuu ahaa xakiimullaahi maxsuud amiirkii hore ee taalibaan bakistan toddobaadkan mu'asasada warbaahineed ee cumar oo ku hadasha afka taalibaan bakistan ayaa baahisay filim xiise badan oo lagu soo bandhigay taariikhda iyo siirada hogaamiyahaas wariyaheena maxamed cali aadan ayaa warbixintan wuxuu ku eegayaa filimka ay baahisay mu'asasada cumar कुर्बानियों की दास्तां कुर्बानियों की दास्तां कुर्बानियों की दास्तां कुर्बानियों की दास्तां कुर्बानियों की दास्तां जिस खाक पर असलाफ के मिलते हैं सजदों के निशान याद हमको जिंदगी तकरीम से करती
waa filim lagu soo bandhigaya taariikhda hogaamiyihii hore ee mujaahidiinta daalibaan bakistan sheekh xakiimullaahi almaxsuud filimkan ayaa ah qaybta saddexaad ee xalaqaadka taxanaha ah ee abdaalul ummah ugu horreyn waxaa si faahfaahsan looga hadlay doorka qabaa'ilada muslimka ah ay ku leeyihiin jihaadka ka dhanka ah shisheeyaha iyo kuwa la jira waxaana lagu yidhi kuma xadgudbin haddii aan dhahno in qabaa'ilka isku kaashaday jihaadka afghanistan inay door weyn ku leeyihiin jihaadka mucaasirka ah ee dunida islaamka hadda ka jira waxaana allah mahadi ah in bilowgii camaliyaadka istishaadiga ah raggii fuliyey ay ka soo jeedeen qabaa'ilada waxaana tusaale u soo qaadan karnaa istishaadi ka soo jeeda gobolka wasiiristaan ee khuraasaan kamana zuulin camaliyaadkaas inay weli soconayaan geesiga islaamka iyo ummadda ee xakiimullaahi almaxsuud ee shahiidka ah wuxuu ahaa raggii ugu horreeyey ee aasaasay kolonyadaas istishaadiyiinta wuxuu ahaa mid jecel jihaadka nafhurka iyo mid xigmad badan waxaana geesinimadiisa aad looga jeclaa sufuufta imaarada islaamiga ah ee daalibaan qaybteeda bakistan fagaaraha dagaalka ee afghanistan iyo khanaadiiqda dagaalka ee bakistan iyo gobollada helmand ninjahaar kunaar baktika kuram mihmand oregzey khaybar iyo meelo kala duwan oo ka mid ah waddankeenna waxay ka markhaati kacayaan geesinimadiisa iyo gobonnimadiisa iyo inuu ahaa mujaahid adeecid badan iyo hogaamiye sharaf leh sheekh xakiimullaahi almaxsuud wuxuu ku aftirsadaa qabiil bashtuu ah oo jihaadi ah kaas oo dega wasiiristaan waana qabiilka maxsuud wuxuu dhashay sannadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii milaadiga isagoona ku dhashay deegaanka kowdkayfe ee wasiiristaan tuuladaas ayuuna ku bartay qur-aanka kariimka iyo qaar ka mida kutubada cilmiga iyo culuumta maadiga ee casriga ilaa uu gaaray fasalka sagaalaad kadib wuxuu u safray magaalada sawaabi si uu u sii wato waxbarashadiisa ilaa uu u yimid sheekh maxamed amiin owragzey wuxuuna ahaa safarkiisii ugu dambeeyey uu cilmiga uga raadsado magaalada sawaabi inta uu ku guda jiray raadinta cilmiga ka hor intii aysan dhicin imaarada islaamiga ah wuxuu doonay inuu soo aado daalibaan si uu uga barbar dagaalamo mar kale hase yeeshee looma oggolaan kadib amar uga yimid amiiruulmu'miniin almulla moxamed cumar allaha u naxariistee kadib markii ay dhacday imaaradii islaamiga ee afghanistan mu uusan awoodin inuu sii wato waxbarashadiisa waa uuna joojiyey si uu ugu adeego muhaajiriinta kuwaas oo ka kala yimid qabaa'ilo kala duwan laga soo bilaabo afghanistan ilaa dowlado kale isagoona ugu adeegay si ay ku jirto soo dhoweyn iyo u gargaarid wuxuuna u raadi jiray guryo iyo meelo ay ku hoydaan sheekh xakiimullaahi almaxsuud wuxuu talada la wareegay kadib istishaadkii beytullaahi almaxsuud waxaana soo martay fursad dahabi ah isagoona ka qayb qaatay camaliyaad fara badan islamarkaana ka dhacay gobollada ku teedsan xuduudda kuwaas oo kale ah qoosh baktiya iyo baktika wuxuuna door muhiim ah ku lahay camaliyaadkii wilaayaadka nanjahaar iyo kunaar gudaha afghanistan waxay mujaahidiintu bilaabeen inay diraan saraayaad jihaadi ah si looga hortago gumaystaha saliibiga ah ee maraykanka bilowgii waxay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen mandiqada bermel ee xuduudda afghanistan waxayna mujaahidiintu ahaayeen kuwo maraykanka ugu dhabagashan goob walba iyagoona sugaya gaadiidkooda dagaalka si ay dhulka uga daahiriyaan xumaantooda intaasi kadib sheekh xakiimullaahi ilmaxsuud waxaa loo diray helman si uu uga barbar dagaalamo shahiidka geesiga ah ee sheekh mulla daadullah qanaadiiqda helman wuxuu ku sugnaa laba bilood isagoo la joogay alqaa'id cabdulaahi ilmaxsuud kaasoo wax ka badan sanad ku sugnaa jabahaadka kuwaasoo waday dagaal ka dhan ah maraykanka وبعث بطلنا حكيم الله مهسود إلى هلمند حيث كان الشهيد الملا داد الله البطل الشهير المغوار وهناك في خنادق هلمند بقي شهرين مع القائد عبد الله مهسود الذي كان هناك منذ أكثر من سنة في جبهات القتال ضد الأمريكان xilli nidaamka dabadhilifka ee bakistan uu bilaabay in ciidamadiisa uu u diro wasiiristaan si ay uga hortagaan camaliyaadka mujaahidiinta ee gobolada qabaa'ilka maxsuud ayay sheekh baytullaahi ilmaxsuud iyo xakiimullaahi ilmaxsuud ka hortageen ciidanka bakistan iyadoo wax lagu dhisanaya amarka sheekh baytullaahi ilmaxsuud ayuu wuxuu xakiimullaahi ilmaxsuud u istaagay mas-uuliyadda inuu afayeen uga dhigo mujaahidiinta daalibaan bakistan dulfaqaar maxsuud wuxuuna sheikhu ahaa mid la hadla oo kala xidhiira iclaamka maxalliga ah iyo kan caalamiga ah intuba उन शरीयत पर हमारे साथ बात करें कि अगर शरीयत ने हमें यह हुक्म दिया कि आप लोग असला फेंक दे और कुफर के खिलाफ असला न उठा दे तो हम गलत है और हम सजा की लायक है बेगुनाह लोग हमारे टारगेट नहीं الشيخ بيت الله المحسود wuxuu sheekh xakiimullah u soo jeediyey inuu dacwada jihaadka ku nashriya qabaa'ilada kale ee deriska ah si loo diyaariyo rag la dagaalama ciidanka bakistan wuxuu jeclaystay ra'yiga sheikha waxaana loo diray qabaa'ilada nuhman iyadoo sidoo kale dacwada si sir ah uga dhex bilaabatay qabaa'ilada orogzey laakiin ballaarinta camaliyaadka waxay keensanaysaa in dacwadu ay ahaato mid sarraysa oo sare loo qaadayo fulinta arrintaasna waxay u baahan tahay geesinimo iyo nafuur dheeraad ah mujaahidiintuna waxay isku raaceen in amiir ay ka dhigtaan sheekh xakiimullaahi ilmaxsuud waxayna mujaahidiintu u dhaqaaqeen si muuqata iyagoo ka hortegaya ciidanka dabadhilifka ah ee bakistan ee kabaqaadka u ah maraykanka mandiqada oo idil waxaa ku faaftay cabsida ay cadowga ka qabaan ciidanka mujaahidiinta wuxuuna shacbigu noqday mid ku qanacsan inuu la dagaalamo ciidanka dowladda bakistan ilaa gobolladaasi oo dhan noqdeen kuwo dhufays adag u ah mujaahidiinta kuwaasoo ay soo aadaan mujaahidiinta muhaajiriinta ah haddii ay ahaan lahaayeen carabta usbeg iyo kuwo kaleba فاتفق المجاهدون تحت قيادة حكيم الله مهسود وبناء على مشورته خرجوا علنا واندفعوا للهجوم على الجيش العميل الباكستاني مرتزقة أمريكا وانقشع الخوف السائد وهيبة الجيش من المنطقة نتيجة هذه العمليات النوعية الجريئة وجعل الشعب يقتنع بالقتال ضد الحكومة حتى أصبحت هذه المناطق حصنا منيعا للمجاهدين يأوي إليها المجاهدون المهاجرون من عرب وأزبك وغيرهم isla xilligaas waxaa si dardar leh u socday ku boorinta axsaabta jihaadiga ee bakistan inay ku soo biiraan xarakada daalibaan bakistan waxaana wakhti yar gudahood xarakada soo galay dad aad u badan waxayna qabaa'iladan saddexda ah ee khaybar korom muhman qaadeen xamalaad jihaadi iyo dacawi ah wuxuuna sheikhu ahaa mid hogaaminayay dagaalkii gobolka owragzey isagoo adkeynayay ka hortagga ciidanka maraykanka iyo ciidanka dabadhilifka u ah ee bakistan geesinimada sheekh xakiimullaahi ilmaxsuud waxay ku dhex faaftay ciidanka iyo jenaraalada waxayna ahaayeen kuwo ka cabsada oo ka heebaysta iyagoo ku dicaayadeyn jiray bayaanaad isdabajoog ah wuxuuna sheekh xakiimullaahi ilmaxsuud ahaa mid dagaalkiisu ku adkeeyey ciidanka bakistan isagoo ahaa hogaamiye waaye arag ah wuxuuna isku dabaridi jiray qorshayaasha dagaalka iyo waddooyinkiisa
ويشدد الوطأة على أمريكا وعلى عميلها الجيش الباكستاني النزل وقد طار صيت حكيم الله مهسود وزاعت شهرته في أوساط الجيش وكبار الجنرالات فكانوا يخافونه ويهابونه ويذيعون بياناتا تلو الأخرى بأن حكيم الله مهسود شديد البأس في قتاله ضد الجيش الباكستاني وقائد عسكري محنك وخبير بخطط الحرب ومسالكها وبعدما عجزت حكومة باكستان عن مقاتلة المجاهدين فأقامت عملاء مرتزقين من القبائل ضد المجاهدين في مهمن وفي منطقة كرم جهزت الحكومة مرتزقة من الشيعة الروافز ليقطعوا الطريق على المجاهدين فقام القائد حكيم الله مهسود وقاد المعركة بنفسه حتى قسم زهر الرافز ودمرهم ففتحت مناطق شاسعة من قبائل كرم kadib markii ay xukuumadda dabadhilifka ee bakistan ka caajistay inay la dagaalanto mujaahidiinta waxay bilowday inay hubayso qaar ka mid a qabaa'ilada muhman mandiqada kuramna waxay xukuumaddu ku diyaarisay ciidamo shiicara waafida si ay ula dagaalamaan mujaahidiinta sheekh xakiimullaahi almaxsuud wuxuu u istaagay dagaal uu isagu hogaaminayo ilaa uu cagta mariyey rawaafida isagoo furtay gobollo badan oo ay leeyihiin qabaa'ilka kuram weeraradii lagu qaaday gawaarida gurmadka ee ciidanka nato wuxuu sheekh xakiimullah ahaa mid kaalin weyn ku leh weeraradaasi waxaana camaliyaadkaas kala duwan lagu gubay laba boqol iyo konton gawaari oo nooca dagaalka ah waxayna sidoo kale mujaahidiintu ku soo furteen gawaari gaashaaman iyo agab milatari sheekh xakiimullaahi almaxsuud waxa uu ahaa mid geesi ah oo suga hadafka uu beegsanayo waxayna dadku ahaayeen kuwo shiikha ku shabaha geesigii saalex maxamed allaha u naxariistee وكان يتقن رمي الهدف وهو يقود السيارة ويجيد الكراتيه
labaduba waxay ahaayeen kuwo iskuda ah oo ka wada sinnaa geesinimada iyo howlkarnimada wuxuuna sheekh xakiimullah caan ku ahaa inuu kaxeeyo gaadiidka kala duwan isagoona u aabayeelayn khatarta soo wajahaysa wuxuu tusaale nool oo la taaban karo u ahaa hadalkii abuubakar asidiiq radiallaahu canhu kaasoo ahaa ku dadaal geerida nolosha ayaa lagaga haybaysan يدفعوا العمل قري شيخ سومرا يدع شريك ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين شريكي دكتورة دا شريكة دكتورة نخيل نخيل
bishii agosto ee sanadkii laba kun iyo sagaalka waxaa howlgal ay si wadajir ah u sameeyeen maraykanka iyo bakistan lagu beegsaday sheekh baytullaahi almaxsuud wuxuuna ku shahiiday weerarkaas oo loo adeegsaday diyaaradaha duuliya la'aanta ah waxaana geesiga aan ka sheekaynayna ee sheekh xakiimullaahi almaxsuud uu ahaa amiirkii cusba ee daalibaanta bakistan ee beddelay sheekh baytullaahi almaxsuud iyadoo ay sidaas tahay sheekh xakiimullah waxa uu ka mid ahaa mujaahidiinta ay aad u doondoonaysa xukuumadda bakistan waxayna ciddii soo gudbisa macluumaad ku aadan shiiqa u ballanqaaday lacag gaaraysa konton milyan oo ruubi oo ah lacagta bakistan xilligaas camaliyaadka mujaahidiintu waxay ahaayeen kuwo go'aano adag taasoo soo martay taariikhda mujaahidiinta xilli ay ishortaageen cadowga xarumihiisana ugu dhaadhaceen mid ka mid ah raggii fuliyey weeraradaasi wuxuu ka soo jeedaa waddanka urdun waxaana lagu magacaabi jiray abudujaanat al khuraasaani iyadoona isku dabadhidka iyo qorshaynta camaliyadaasi uu lahaa sheekh xakiimullaahi almaxsuud maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegneed dabayaaqadii disembar ee sannaddii laba kun sagaal iyo tobanka ayuu abudujaanat al khuraasaani fuliyey camaliyadiisi shaadi ah taasoo uu ku burburiyey xarun ay lahayd dowladda maraykanka oo laga soo kicin jiray diyaaradaha duuliya la'aanta ah waxayna ku tilay wilaayada khows أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي ستنير الدماء الظلام ونزرعه بعد كل هذا وذاك كان الأمير حكيم الله مهسود من أهم المجاهدين المطلوبين لحكومة باكستان حيث أعلنت جائزة مالية مبلغها خمسون مليون روبية باكستانية لكل من أدلى بمعلومات عنه وكانت هذه العمليات مفخرة عظيمة لتاريخ جهاد المسلمين الفز النادر حيث حيرت العدو وأطار لبه وكان منفذ هذه العمليات مجاهدا من الأردن يكنى بالدكتور أبي دجانا الخراساني هذه العملية بدءا من الرصد والترتيب إلى التنفيذ كانت تحت إشراف الأمير حكيم الله مهسود وقد سجل الاستشهادي أبو دجانا تسجيله المشهور المرئي مع أميره حكيم الله مهسود وأسمى هذه العملية غزوة بيت الله مهسود لأنها نفذت خصيصا انتقاما للشهيد بيت الله مهسود أمير حركة الطالبان الباكستانية وللشهداء الآخرين الذين قتلوا بقصف الطائرات الجاسوسية الأمريكية وفي يوم الخميس في يوم الأخير من ديسمبر 2009 من الميلاد نفذ المجاهد أبو دجان الخراساني هذه العملية المباركة ودمر مركز العمليات بولاية خوست للطائرات الجاسوسية بمن فيها من كبار القواد والمتخصصين التابعين لأمريكا التي تزعم أنها هي القوة العظمى في العالم في هذه العملية قتل 15 من قادة إدارة الاستخبارات الأمريكية CIA وكان من بين الهلكة رئيس المركز الأمريكي لولاية خوست ورئيس وحدة مكافحة الإرهاب الأردنية وابن عم الملك عبد الله وأربعة من مرتزقة بليك واتر وكذلك دمرت غرفة العمليات للطائرات الجاسوسية برمتها حيث كانت تدار من هناك عمليات القصف الجوي بالطائرات المسيرة على أفغانستان وباكستان علما بأن هذه العملية ما كانت لقتل أفراد عاديين من جنود الأمريكان بل كانت عملية نوعية والفضل ما شهد به الأعداء فقال أحد كبار الضباط الأمريكيين للجريدة العربية الصادرة من بريطانيا القدس العربي كانت هذه العملية أكبر خسارة عسكرية فادحة بعد الحرب العالمية الثانية هذه الخسارة بمقتل كبار سي اي اي أكبر من ضياع وحدة عسكرية تضم 15 ألفا من الجنود لأنه أنفق في إعداد وتجهيز كل ضابط من هؤلاء مليون دولار
الله أكبر يصدح التكبير وكذلك أكدت جريدة تايم الأمريكية بأن هذه العملية كانت أكبر عملية على الجيش الأمريكي واستخباراته منذ بدء القتال في أفغانستان بعد هذه العمليات أعلنت أمريكا بأن حكيم الله مهسود عدوها الأكبر وتكافئ بخمس مليون دولار لمن أعطى معلومات عنه وصنفت أمريكا حركة الطالبان الباكستانية بقائمة الإرهاب بأنها أخطر حركة عالمية إرهابية وعزمت على قتالها حسب ترتيب أولياتها
camaliyadaas ayaa waxaa lagu dilay shan iyo toban ka mid ah madaxda maamulka sirdoonka ee maraykanka ee c i e da iyadoona shan iyo tobankaas uu ka mid ahaa madaxii xarunta sirdoonka maraykanka ee wilaayada khoost iyo madaxa waxaa loogu yeero la dagaalanka argagixisada ee urdun iyo in adeerkii boqor cabdalla iyo afar ka mid a murtasiqada balekuwatar sidoo kale waxaa camaliyadda lagu burburiyey qolkii laga hagayay diyaaradaha darooniska ee maraykanka wuxuuna maraykanku qirtay in khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyey camaliyadaasi kadib weerarkaas waxay maraykanku iclaamiyeen in sheekh xakiimullaahi almaxsuud uu yahay cadowgeeda ugu weyn waxayna duldhigtay lacag dhan shan milyan oo dollar sidoo kale maraykanka wuxuu xarakada daalibaan bakistan ku daray liiska waxa loogu yeero argagixisada hase yeeshee sheekh xakiimullaahi almaxsuud wuxuu sii waday weeraradiisa ka dhanka ah danaha maraykanka isagoo go'aamiyey weerar kale oo lagu qaaday gudaha saldhigyada maraykanka waxayna weerarada sheekh xakiimullaahi almaxsuud ee ka dhanka ah maraykanka iyo ciidamada baakistan caan ka noqdeen waddamada afghanistan iyo bakistan ولكن استمر المجاهد حكيم الله مهسود رحمه الله في جهاده رغم التهديدات للاستخبارات الأمريكية والباكستانية وعزم لضربة أخرى قوية على أمريكا في وقر دارها فقام المجاهد البطل من حركة الطالبان الباكستانية فيصل شهزاد فك الله أسره في اليوم الأول من شهر مايو 2010 من الميلاد بعملية استشهادية في منطقة تايم سكوير بنيويورك ولكن لم تنجح العملية لبعض المشاكل التقنية واللوجستية فأصبحت شخصية الأمير حكيم الله شخصية عالمية حيث أصبح بطلا من أبطال الأمة الإسلامية ورمزا جهاديا كالخطاب في الشيشان والملا داد الله في أفغانستان والزرقاوي في العراق حيث اشتهر كل هؤلاء لنكايتهم في العدو فكذلك اشتهر حكيم الله في أفغانستان وباكستان لشدة ضرباته على أمريكا وعميلها الجيش الباكستاني kadib markii uu maraykanku ka caajisay inuu ka hortago weerarada mujaahidiinta daalibaan bakistan wuxuu istusay inuu wadahadal la galo mujaahidiinta isagoo ku guulaystay inuu shareexo u dhiga sheekh xakiimullaahi almaxsuud ugu dambayntii sidaas ayuu ku shahiiday sheekh xakiimullaahi almaxsuud taariikhdu markay ahayd kowdii nofembar ee sannadkii laba kun saddex iyo tobanka isagoona ku shahiiday mandiqada daandidarbakhil ee waqooyiga wasiiristaan
السير جهدك إنما أسراك هذا ساعة لزماني يا جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني نحن للهدي جنود قد صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين waa hagaag coronavirus ayaa ku sii fidaya caalamka waxaana maraykanka uu kaalinta koowaad kaga jiraa waddamada ugu badan ee uu saamaynta ku yeeshay cudurkaas iyadoo tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay soddon kun oo ruux haddaba qoraa carbeed ayaa maqaal cajiiba ka qoray coronavirus iyo sida uu u saameeyey maraykanka qoraa carbeed oo lagu magacaabo fawsi xadiid ayaa maqaal xiise leh waxa uu ka qoray cudurka coronavirus ee ku baahaya caalamka xasuuqayana dad badan oo reer galbeed ah haba ugu badnaadaane shacabka maraykanka maqaalkan oo ciwaankiisu ahaa mudnaanta koowaad waa maraykanka sheekada trump ee ku horburburtay corona ayaa wuxuu u qornaa sida tan sidaba uu sheegay madaxweynaha maraykanka donald trump waa musiibo ku dhacday maraykanka kadib markii uu corona si adag oo dhaqsi leh ugu faafay waddanka waxaana xaalad deg deg ah la geliyey konton gobol oo ka tirsan maraykanka taas oo ah markii ugu horreysay ee taariikhda waxaana muuqanaysa in dhammaan qorshayaashii trump ay wada gubteen hortiisana aanay oolin hal qorshe mooye si uu dalkiisa kaga badbaadiyo musiibada ku dhacday qorshahaas oo ah dagaal uu ku qaado shiinaha majaalaadka kala duwan ee nolosha dalka maraykanka dhammaantooda way burbureen haddii ay ahaan lahaayeen caafimaadka dhaqaalaha iyo xitaa siyaasadda iyo arrimaha bulshada muwaadiniinta maraykanka waxay aad ula yaaban yihiin waxa ku dhacay dalkooda oo maalin maalmaha ka mida lagu tirin jiray inuu ka mid yahay waddamada ugu awoodda badan caalamka waana kan maraykanka oo maanta wajahaya fayrus yar oo aanu isaga dhicin karin awoodda uu haysto wuxuuna ku guuldaraystay maraykanku in xitaa uu xasiloonni dareensiiyo shacabkiisa inkastoo maraykanka trump hogaamiyo uu caalamka awood ugu faanay haddana wuxuu si cad uga taagdareeyey inuu wajaho corona arrinku wuxuu sii xumaaday markii uu donald trump kor u lulay halkudhigga mudnaanta koowaad waa maraykanka markaas uu ku xadgudbay xuquuqda bani'aadamka ku nool caalamka filistiin suuriya bariga dhexe mexico venezuela afghanistan iyo kuuriyada waqooyi wuxuu trump aaminsanaa in awoodda maadi iyo midda caskari ay uga filan tahay inuu u libaaxeeyo caalamka sidoo kalena ay deeqdo guulaha uu sheegtay inuu gaaray afartii sane ee lasoo dhaafay laakiin ilbiriqsi ka mida wakhtiga ayay awooddaasi gebi ahaanba meesha ka baxday waxaana ay u dhalaashay sida sokortu ay biyaha ugu dhex dhalaasho waxaadba moodaa inaanu horay waxba u samaynin iyo inaanay jirin tallaabo uu horay u qaaday trump corona ayaana si lama filaan ah ku yimid markaas ayuu cagta mariyey riyooyinkii waaweynaa ee uu ku tahmayey trump wuxuu beddelay wejiga maraykanka si aan ka soo noqosho lahayn dhabtii ma corona ayaa soo afjari doona maraykanka ama waa daruur yar oo kala yaaci doonta alle wuu ka run sheegay hadalka uu si guud kaga yiri maraykanka ku faanay awooddiisa maadiga ah iskuna maleeyey in wax weliba uu samayn karo islamarkaana isilowsiiyey indhahana ka laabtay awoodda allah casa wajalla ee awooda wax weliba allah wuxuu inooga digay inaan dhex tiimbanno fasahaadka kuna faanno awoodda iyo allacaasinta iyo inaan inkarno nicmooyinkiisa laakiin ameerikada trump waxaa muuqata inaanay u aabiyeelin waxay ku samaynayso bani'aadamka ku nool caalamka waxay cidhiidhi gelisay filistiin iyadoo ihanaysatay carabta iyo muslimiinta kala fogaysayna xiriirkii ka dhexeeyey dadkii walaalaha ahaa wayna kusii madax adeegtay inkiraadda awoodda rabbiga caalamiinta markaas bay abaalmarinteeda noqotay abaalmarintii la siiyey namruudkii bilaaduraafidiin joogay oo kale tani waa dhammaadka foosha xun ee ameerikada imbiraaliyadda isticmaalka hogaaminaysa taasi oo ku faanaysa guulaha cadowtooyo ay gaartay allahna wuxuu awooddeeda ku jebiyey makhluuq taag daran kaas oo ku faafay ajsaadda maraykanka markaas kadibna ka dhigay sida bal la shafay oo kale wuxuuna dilay makhluuqaas taagta daran kumannaan ruux halka uu soo ritay boqolaal kun oo kale welina wuxuu si firfircoon kaga howlgelayaa gudaha maraykanka heer uu maraykanku noqday waddanka saamaynta ugu badan uu ku yeeshay fayruska tirada dhimashadoodana waxay kor u dhaaftay saddex iyo labaatan kun oo ruux halka dadka uu soo ritayna ay ka badan yihiin nus milyan welina fayrusku wuxuu si firfircoon oo dhaqsi leh ugu faafayaa waddanka iyadoo tirada dhimashada maalinlaha ay kor u dhaafayso laba kun oo ruux waxaa xusid mudan in dadka uu maraykanku ku laayay coronavirus ay hadda ka badan tahay soddon kun oo ruux halka xilliga uu qoraagu maqaalkan qoray ay ahayd saddex iyo labaatan kun oo ruux isagoo sii hadlaya xadiid wuxuu yidhi aayadda aan horay u soo sheegnay waa qowlka allah ee suuratul ancaam uu ku yidhi ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين
wuxuu trump ku farxay guulihii ugu dambeeyey ee uu gaaray isagoona aad ugu faanay waxa uu soo hooyey ee uu ku soo dhacsaday ooyinta kuwa taagta daran masaakiinta iyo kuwa baahan ee ku nool caalamka dulmi adag ayuuna ku geystay awooddiisa iyo qabweynadiisa isagoona u maleeyey in dhammaan albaabada ay u furan yihiin isagoo ku jira farxaddaas ku milan sarqaanka kuna madax taagaya bad quraaracda ah ayaa si kediisa waxaa ugu jabay dhalooyinkaas biyihii uu u malaynayay inay ka badbaadin doonaan khasaarahana way dhammaadeen fayruskii ayaa yimid markaas buu ka takhallusay dhammaan rajooyinkiisa si lama filaan ah ayuu u yimid fayruskan ugu horrayntii trump wuu ku jeesjeesay ugu dambayntiina wuxuu fayruska trump tusay awooddiisa halka ay la eg tahay waxaana dhici karta in fayruskan uu meesha ka saaro rajada iyo hiigsiga trump ee ah inuu ku guulaysto mar kale xilka madaxtinimada trump wuxuu maanta ku jiraa xaalad adag jihooyinka oo idil ayaana laga hareereeyey mana u harin hal albaab mooye kaasoo aan ogayn inuu isku biimayn doono iyo in kale waana albaab adag oo culeyskiisa leh oo ay dhici karto inuu ku jabo jab aan ka soo waaqsi lahayn albaabkaas waa in fashilkiisa uu trump usoo dhoofiyo caalamka waxaana maalmihii dambe aad u badnaa eedeymaha u usoo jeedinayo shiinaha isagoo ku tilmaamaya inay tahay dowlad cadow kuwa maraykanka tartanna kula jirta wuxuuba shiinaha ku tilmaamay inay tahay halka uu kasoo dhashay fayruska heer uu ku magacaabay corona fayruskii shiinaha wasiirkiisa arrimaha dibadda ee mike bombina wuxuu ku tilmaamay fayruskii wuhan waxayna labada nin aaminsan yihiin in fayruskan ay shiinuhu ugu talagashay inay ku burburiso maraykanka ugu dambayntiina iyadu qaadanayso mas-uuliyadda waxa ka dhacay maraykanka waxaa marka dhici karta in trump uu xanaaqo dagaal weynna uu ku qaado shiinaha markii ay dhammaato musiibada coronavirus si uu u daboolo fashilka ka soo gaaray la tacaamulka dhibaatada ka dhacday dalkiisa inkastoo ay jiraan dad ka tirsan maamulka trump oo ku baaqaya in caqligu shaqeeyo oo aan qar iska xornimo lagu dhaqaaqin lana raadiyo wasiilooyin kale oo aan ka ahayn dagaal toos ah oo lala galo shiinaha sida in la raadiyo qaabab lagu kaashan karo shiinaha wuxuuna shiinuhu ku guulaystay inuu kasbado balaayiin dollar markii uu kasoo gudbay cudurka halka uu maraykankuna maalin kasta khasaarayo trillions dollar iyagoo raadinaya wadday uga bixi karaan dhibaatadan harqisay suuqyada maraykanka iyadoo dhanka kale ay burbureen suuqyadii shidaalka taasoo uu trump ku eedeeyey sacuudiga iyo ruushka ayuu ku soo khatimay fawsi xadiid maqaalkan uu ciwaanka uga dhigay mudnaanta koowaad waa maraykanka sheekada trump ee ku hor burburtay corona نحن للهدي جنود قد صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaad dhegaysanaysaan maamulka alu sacuud ayaa ku kacay jiriimo foolxun kadib markii uu dilay nin muslim ah oo diiday in gurigiisa laga dhigo goob lagu tunto warbixin la xidhiirta warkan maxamed ciise ayaa inoo faahfaahinaya ciidamada xukuumadda maamulka aala sacuud ayaa toogtay qof muslim ah oo ka tirsan dadka deggan dhulka xarameynka kadib markii uu diiday in dhulkiisa iyo gurigiisa xog loogu qaato maalinnimadii arbacada ayaa ciidamo ka tirsan kuwa maamulka aala sacuud waxay weerar ku qaadeen deegaan lagu magacaabo alqariiba oo ka tirsan gobolka tabuug ee waqooyi galbeed dhulka uu ka aramiyay maamulka aala sacuud deegaankaas waxay ciidanka ku dileen nin lagu magacaabo cabdiraxiin al xuweydi oo diiday inuu u hoggaansamo amarka ka soo baxay maamulka aala sacuud oo ahaa in la baneeyo deegaanka oo laga dhisi doono goobo dalxiis oo ay u soo tamashla tagaan reer galbeedka muuqaalo uu baraha internetka ku baahiyey cabdiraxiim alxuweydi ka hor inta aan la dilin wuxuu sheegay in uu ku shahiidi doono difaaca gurigiisa islamarkaana aanu ogolaan doonin siyaasadda ilminimada ku dhisan ee maxamed binu salmaan sida ay sheegeen dadka deegaanka ciidamada ammaanka ayaa cabdiraxiim ka dalbaday inuu isa soo dhiibo taasoo uu gebi ahaanba diiday waxayna markaas kadib ay rasaas ku fureen guriga taas oo keentay in cabdiraxiim uu geeriyoodo للأموني ولجميعهم يعني ليش ضيعت نفسك ضيعت حياتك ضيعت أحب أقول لكم الحياة لا تقاس بطول الأعمار ما وقف يوم يسوى تسعين سنة موقفك عند مبادئك يعني أنا ما أستغرب لو يجوا ممكن يقتلوني في بيتي الآن و- ويرمى عندي سلاح زي جيراننا في مصر زي ما يسووا في مصر يقتلوا المواطن ويرموا سلاح عنده ويقولوا إرهابي احنا على العموم الان انا في انتظار قدوم القوات الامنيه مهما كانت النتائج يعني حتى لو وصلت الى موتي يعني حتى لو قتل انا السجن قاتل عندي سيان على العموم يعني حتى هذه الدنيا بشكل عام في تحت ولايه امثال محمد سلمان وامثال يعني لا يؤسف عليهم بلينا في هالزمن ب- الأطفال بولاية الأطفال وأفكار الصبيان مصيبتنا العظمى في العلماء العلماء جبناء الزمن هذا يعني صار فيه الجبن حكمة وقول الحق تهور كل شيء أنقلب هذا يعني tallaabada maamulka aala sacuud ayaa waxay dhalisay caro badan waxaana muslimiinta xarameynka ay sheegeen in tani ay tahay tallaabo hor leh oo ka duwan tii hore ee uu aala sacuud ku xirxiri jiray dadka ka hor yimaada dadka badankood waxay fikradahooda ka dhiibteen baraha internetka waxayna sheegeen in ay ka xun yihiin wixii dhacay dadkana waxay sheegeen in ay la gudboon tahay in ay fadhiga ka kacaan oo ay iska dhiciyaan maamulka aala sacuud warbaahinta rasmiga ah ee maamulka aala sacuud oo dhacdada lagu dilay qofkan muslimka ah ka aamusnayd dhowr maalmood ayaa markii dambe ka hadashay waxayna baahiyeen war saxaafadeed ka soo baxay ciidamada ammaanka kaas oo dabarogay qisada oo ka dhigay cabdiraxiin qof lagu daba jiray oo la doondoonayey mashruuc lagu magacaabo niyom oo ah mid dalxiis oo ka mid ah aragtida labada kun iyo soddonka ee moxamed binu salmaan ayaa waxay horseedaysaa in la burburiyo deegaano ay dad muslimiin ah degnaayeen qarniyo badan waxaana muuqanaysa in rabitaanka reer galbeedka laga hormarinayo maslaxadda dadka muslimiinta ee ku nool dhulka uu ka taliyo maamulka aali sacuud نحن للهدي جنود قد صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين waa hagaag waxaad weli dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka toddobaadkan weerar xoogan oo aad loo soo qorsheeyey ayaa ka dhacay saldhig military oo ku yaala waddanka maali halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan xukuumadda maali weerarkan waxaa qaaday ciidamo ka tirsan jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo ka mida mujaahidiinta alqaacida haddaba faahfaahin ku aadan weerarkaas iyo bayaan ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee zallaaqa waxaa warbixintan ku eegaya abuubakar ibraahim geeddi ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa qaaday weerar xasmin ah oo aada u ballaaran kaas oo lagu qaaday saldhig milatari oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa xukuumadda maali weerarka wuxuu si gaara kaga dhacay xarun milatari oo ku taala deegaanka baamba ee hoos tagta magaalada gaaw ee maali waxaana ka dhashay khasaare xoogan oo kala duwan aroornimadii hore shan iyo tobankii bishan shacbaan ayaa ciidamo tiro badan oo ka tirsan nusratul islaam walmuslimiin waxay weerar jihooyin kala duwan ah ku qaadeen saldhigga baamba halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan xukuumadda maali weerarka waxaa lagu bilaabay duqayn culus oo loo adeegsaday qoriga hoobiyaha waxaana in muddo ah oo ay socotay duqaynta kadib xerada ku taqadumay ciidamo si gaara u tababaran oo ka tirsan nusratul islaam walmuslimiin sida lagu sheegay bayaanka ay soo saartay mu'asasada warbaahineed ee azallaaqa dagaal in muddo ah socday kadib waxay ciidamada mujaahidiinta la wareegeen saldhigga iyadoo ay dhimasho iyo dhaawac noqdeen inta badan ciidamadii halkaa joogay halka ay qaarkoodna baktiyeen khasaaraha rasmiga ah ee gaaray ciidamada xukuumadda maali wuxuu bayaanku ku sheegay dhimashada soddon askari halka ay jiraan ciidamo kale oo dhaawacmay xeradana ka cararay iyagoo aada u liita nusratul islaam walmuslimiin waxay duulaankaas ku soo furatay sanad hub ah oo kala duwan kuwaasoo ay xerada baamba kaga carareen askarta xukuumadda maali waxaana hubka gacantooda ku dhacay ku jira hoobiyaal arbijiyo beekaamyo iyo qoryaal tiro badan sida bayaanka zallaaqa ka soo baxay lagu sheegay waxay qaswadan ku soo aaday iyadoo dowladaha reer galbeedku aada ugu dhex faafay cudurka coronavirus kaas oo kumannaan dad ah ay maalin weliba u dhimanayaan cudurkaas ayaa isdhexyaac ku keenay isbahaysiga faransiisku hogaaminayo ee duulaanka ku jooga maali waxaana dowladda sbain ay sheegtay inay ciidamadeeda sida ugu dhaqsiyaha badan kala bixi doonto wadamada saxara iyo saaxilka afrika nusratul islaam almuslimiin waxay isweydiisay suurtagalnimada in faransiisku isaguna soo afjari doono duulaanka gardarada ah ee ku jooga wadamada muslimiinta ay maali ku jirto xilli weliba coronavirus uu ka dhex dilaacay markab dagaal oo ay saarnaayeen boqolaal askari oo faransiis ah jamaacada jihaadiga ah ee nusratul islaam almuslimiin ayaa ka dagaalanta wadamada saxara iyo saaxilka afrika waxaana si firfircoon ay uga howlgashaa wadamada maali iyo burkina faso halkaasoo ay ka geysato weeraro xasuuq ah oo ka dhan ah isbahaysiga faransiisku hogaaminayo نحن للهدي جنود قد صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xalqadii shanaad ee silsiladda raad ciwaankeeduna waa mimbar ka sareeya waxaa soo jeedinaya addaaciya camaar alcatiibi
من قلوبنا بأرواحنا نفدي سامنا الزاهر من
كان يحدثني عن موقف في فصله وأخذ يمثل الأحداث متحمسا wuxuu iiga sheekaynayay arrin ka dhacday fasalkiisa si xamaasada ay ku jirto ayagoona u qaadaadhigayay waxaadba mooddaa in dhudhunkiisa aan wax ka arkay waxaan ku idhi maxaa gacanta kaaga xidhan wuxuu ugu yidhi makamba wuu fidiyey dhudhunkiisa waaba saliib afar gees ah waxaan ku idhi maxaa kugu dhacay walaal wuxuu ugu yidhi kani waa halkudhegii hitler hitler miyaanu cirka ku yaalin xiddig aad ku hanuunto ilaa naftaada loo baahigeliyey inay dadka ka raadraadiso goobaha qashinqubka iyo xeryaha eeyaha layaab ma lahan habeenkii ayaa madoobaaday mana hayno dhimbildab ah oo ifisa حتى اضطرتك نفسك لبحث المزابل وقص جرات الكلاب لا عجب اعتكر الليل ولا جذوة نار تأمها تطفئ بدفئها بردتيك مررت على سيرهم في معرض الكتاب waxaan ku soo maray halka kutubta lagu soo bandhigo waxaa la ii mala geliyey in midkood uu istaagtaagayo dhabankiisana calaamadeeyey mid kalena oo xabadka furtay awooddiisa iyo qaabkiisana ay quruur gelinayso waana ka jeestay dhammaantood oo ma aanan eegin indhahaygu waxay ku dhaceen qof saddexaad oo fadhiyey xasiloonina ka muuqato kana maarmaydhoo la tus shakhsiyadeed oo dhammaystirta waxaana u soo qasdayey dadka sharafta leh amaa kuwaas sowma ahan waxay isku qurxinayaan dhoolatuska ay sameeyaan الناس بالكاد يقومون بواجبات أصدقائهم فإذا أضرمت inta badan dadku way qabtaan waajibaadka ay ku leeyihiin saaxiibbadooda hase ahaatee haddii dhexdooda cadaawad ka dhacdo ha isweydiinin akhlaaq iyo gobonnimo فلا تسأل عن الأخلاق والمروءات تلثم أن يصيبك نتن الغدر ولملم ثيابك أن يحرقها شرار الحداد laakiin arrinka uu qofka aqliga badan la wareerayo waa in uu qofka ammaano cadowgiisa isaga oo uu ku sheegayo waxa uu ehel u yahay ويرصعها بالحلل واللآلئ حتما لهذا الممدوح صدق فوق طاقة القلوب إنكاره سلوا توماس كارلل weydii tomas karled wuxuu ka yidhi ninkii ummiga ahaa ee ay dadku hareerihiisa owrta ku furteen si uu u baro akhlaaqda samada ii sheeg qof ay taariikhdu danaysay una ashtakootay akhlaaqda wanaagsan kadibna dhammaystiray xanaaqiisana oo ku hor jabay kolonyada runtiisa markaas kadibna wallaahi waa runlow moxamed weligiina been ma sheegin قال عدوه والله إنه لصادق وما كذب محمد قط مشى عبد الله بن عمر في طريق cabdulaahi ibni cumar ayaa wadda ku socday markaas baa isagoo dhexda maraya ayuu xoogaa isgaabiyey kadibna sare u soo kacay markaas baa la yidhi maxaad sidaas u samaysay wuxuu yidhi halkan waxaa ku yaallay geed uu rasuulku sala allahu calayhi wasallam uu soo maray maalin markaas buu madaxiisa hoos u dhigay sida aad hadda arkaysaan هنا يوما فخفض عندها رأسه كما رأيتم أعطني أرقام سيارات زعماء الصليب ii sheeg lambarka gawaarida hogaamiyaasha saliibiyiinta i tus weelasha baadirayaasha yuhuudda fartaada ku fiiq goobahay ay iyagu ku dalxiisaan waxaa ku hoojinaya maraajicda waxaana kaa yaabin doona baalasha kutubta ee ay noo soo guurisay inta ay la ekaayeen timaha cirrada leh ee ku jiray garka rasuulka sala allahu calayhi wasallam iyo in sidoo kale uu qubusta qalka dhex geliyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam asagoo ku raaligelinaya caaisha goosdambeedkiisana soo muuqday asagoo farxad gelinaya cumar timihiisana ay la birqeen miskiga abu hurayre allaha ka raalli noqdee wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasallam ayaa maalin takbiirsaday markaas buu wax yar aamusay ii sheeg nin ay jeelashu xifdiyeen inta uu aamusay isla markaana inoo soo wariyey magaca raayadiisa hashiisa baqladiisa halka ay ku yaallaan guryihiisa marinnadii duulaannadiisa iyo safaradiisa magacyada carruurtiisa waxa ay dhaleen magacyada asxaabtiisa iyo waxay sii dhaleen waxaad ii sheegtaa nin ay qorrax cilmi u soo baxday oo ragga qaarkood la jarxinayo kuwana cadaalad lagu tilmaamayo kuwana warkooda la ridinayo kuwana la qaadanayo doodaha cilmigana loo qabanayo si loo sugo kelimad uu raawi ku kordhiya xadiid raawi kalena uusan sheegin iyadoo la isweydiinayo kelimadan ma ka sugan tahay rasuulka sala allahu calayhi wasallam ama maya markaas kadib oo aad furto kitaabka saxiixulbukhaariga boqolaal sano kadib markaas oo aad ku dhaarato in kelimadan ku qoran kitaabkan ay ku dhawaaqday faruuryaha rasuulka sala allahu calayhi wasallam بعد مئات السنين فتعقد يمينك على مصحفك أن المحبر في الصحيح قد افترت به شفتا رسول الله يوما ما اعتنى التاريخ برجل كما اعتنى برسول الله taariikhdu uma danaynin qof sida ay u danaysay rasuulka sala allahu calayhi wasallam waxaad la yaabtaa welina aad ula yaabtaa ummad jaahil ka ah siirada midka ay ku dayanayso
سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل
نحن للهدي جنود قد صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo sidoo kale dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
سيجيب المسلمين عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير